Webiga Shabeelle ee mara gobolka Hiiraan ayaa ku fatahay tuulooyinka Lafoole, Bacaad, Biyo-Quraan, Qooqane, Baaslaawe, Garaash iyo deegaano kale oo hoos yimaada magaalada Beledweyne. Qoysaskii degganaa tuulooyinkan ayaa u barakacay deegaanada taaga ah ee aanay biyuhu gaarin, kuwaasi oo u dhow goobihii ay ka barakaceen. Salcad Xasan Axmed oo ka mid ah qoysaska ka barakacay tuulada Lafoole isla markaana degay deegaanka Mareerta oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada Beledweyne ayaa Radio Baalolo uga warramay sida ay u saameysay fatahaadda iyo tuulooyinka laga barakacay.
biyaan biyihii hore inay ka badan yihiin maogi biyihii hore kama yaro waa la yaaban yahay hadda maalin hore markay keeneen haddana meel ka sarraysay joogaan meeshii meel ka sarraysay joogaan biyaha gadaalana xooggoodii weli sooma gaarin marka waxaan barakac ku nahay meesha la yidhaahdo mareer gaagaab meel la yidhaahdo tuulada lafoole oo keliya miyaa ka barakacay ee fatahaaddan mise waxaa jira tuulooyin kale oo aad ka warqabto oo idigu weheliya barakaca tuulooyinka oo idil waaye guricadde guricadde wixii ka soo hooseeyo oo ilaa iyo ilikilyo biyoqurun bacaad qooqane dheriyow baaslaawe lafoole garaashweyne nimcaan leebow shaniile tuulo hilikilyo la yidhaaha iyo iyo meesha la yidhaahdo iyo hoodley ayaa hadduu ilaahi kuudma nagula jiro intaas jiinkaa oo dhan waa soo wada barakaceen marka waa kaasaa qolo walbaba qolo walbaba meelay marka u baxeen laakiinse biyoqurun qooqane lafoole iyo bacaad ilaa intaas waa isku meel oo mareerta iyo aan degannahay xooggeeda ma garat baahiyaha ugu daran ee hadda idi haysta maxaa ka mid ah maxaadna ugu baaqaysaan maamulka gobolka hiiraan kan degmada beledweyne iyo hay-adaha deeqda bixiya si ay idiin soo caawiyaan
dadkan hadda baahida ugu daran waxa waaye dadku dad oo taagooleeyaha ku jiro oona bac ama marakaneeco aana gada karin dhanka biyaha haddana roobab waaba helnay biyahaana marka waxay u baahan yihiin caafimaad ay u baahan yihin waa biyihii oon iska bannaanyaal ah marka hoy la-aan iyo adigu dhibaatadaasa oon taagan marka waa kaasaa